أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في سنن الركوع rukuuca sunnooyinkiisii ayuu u fasal yahay weli sheekhu raximahu llahu tacaala waxa uu ku dhex jiraa sunnooyinkii salaadaha uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku jideeyey sunnooyinkani marka waa sunnooyin habboon inaan la fududaysan oo qof walbee salaada tukanaya kitaabka hadduu ku arko sunnooyin waa inuu sunnada uu ku dadaalo inuu tadbiiqiyo oo salaadihiisa iyo dhaqankiisaba dhammaan uu ka dhigo sunnadii nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh leanna waxaa weeye sunnooyinku waxay iska leeyihiin faa'iidooyin aada u fara badan faa'iidooyinkaas waxaa ka mida maxabatullaahi tacaala in ilaahay uu kugu jeclaanayo haddii aad ku dadaashid habkii uu u dhaqmi jiray nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam faa'iidada ugu weyn ood ka helayso waa maxabatullah waa in ilaahay uu ku jeclaado maxaa yeelay xadiiskii xadiisulqudsi wuxuu ahaa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil ilaahay xadiisulqudsi wuxuu ku yidhi addoonkaygu kama suulayo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo oo sunnooyinka uu ku dadaalayo xataa axbabtu ilaa marka dambe addoonkayga aan ka jeclaado fa idaa axbabtu kuntu lahu samcah aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi wa yadahu alatii yabdishu biha wa rijlahu alatii yamshi biha oo ilaahay xadiis qudsigaa wuxuu ku yidhi addoonkaygu sunnooyinka hadduu ku dadaalo marka dambe waan jeclaadaa huu yihi alle subxaanahu wa tacaala haddii aan jeclaadana jawaarixdiisa iyo xubnihiisa dhan ayaan xafidaa oo xumaatada dhan ayaan ka ilaaliyaa huu ilaahay xadiisu qudsi uu ku yidhi idan marka waxaa dhici karta sunno aad ku dadaasho inay tahay tii ilaahay kugu maqaam gaadhsiin lahaa maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in qofku markuu waddada uu marayo waxaa sunnaha waddada wixii qashan ah ama geed ama qodax ah waddada uu ku arko inuu ka leexiyo oo uu ka qaado sunnadaas ninaa ku dhaqmay oo ku camal falay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi falaqad ra'aytuhu yataqallabu fi ljanna waxaan arkay yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam ninkii oo jannada ku dhex gadgadoomaya ayaan arkay yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam sunnadaasuu ku dhaqmayo lidaalika marka waxaa weeye alistikfaaf bisunani waa yacni calaamatu lxirmaan qofka haddaad aragtid sunnooyinka fududaysanaya waa astaan tusinaysa xirmaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa laga qadiyey oo khayr weyn ilaahay agtiisa uusan u oolin walidaalika marka sunnada qofku waa inuu ugu dadaalo sidii inay waajib tahay camal sunnadu inay waajib ku tahay camal waa inuu ugu dadaalo waana qeyb ka mida maxabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sunnada qofka ku dadaalaya waa astaan iyo calaamad tusinaysa inuu nabiga jecel yahay sala allahu calayhi wasalam liannahu qofka uu jecel yahay raadkiisu raacaa uuna ku dayda qaala shaykhu raximahu llahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi wayusanu waxaa la sunneeyaa fi rukuuci rukuuca waxaa lagu sunneeyaa maddu dahri dhabarka taagiddiis iyo walcunuqi qoorta taagiddeedii ayaa lagu sunneeyaa sunnada habka loo rukuucayo waxaa weeye qofku inuu dhabarkiisa iyo qoortiisu ay siman yihiin bimacnaa xataa yastawiya ilaa dhabarka iyo qoortu ay ka sinaadaan kasafiixati sidii alwaax oo kale alwaax siman oo kale waa in qoortiisii iyo dhabarkiisii ay sinaadaan waa lilitibaac waxaa deliil u ah nabigaa lagu raaci sala allahu calayhi wasalam oo habkaas ayuu u rukuuci jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam wa nasbu saaqayhi labadiisa shanshood labadaas shansho taagiddoodii ayaa la sunnay iyo wa fakidayhi iyo labadiisa cajir taagiddoodii ayaa la sunnay shanshooyinka iyo cajiradu waa inaysan yacni taagan yihiin oo aysan laablaabnayn leannu hadduu soo laabo waxaa laabmaya oo qalloocmaya qoortii ama dhabarkiiyaa qallooc gelay laakiin haddii si saani ah shanshooyinkiisa iyo cajiradiisu ay u siman yihiin waxaa imanaya qoortii iyo dhabarkiina in ay sinaadaan wa akhdu rukbatayhi labadiisa jilib qabashadoodii ayaa la sunneeyaa biyadayhi labadiisa gacmood uu labada jilbood uu ku qabto waxaa kaloo sunnaha qofku markuu rukuucayo jilbaha inuu gacmaha uu saarto oo gacmaha uu ku qabto sunno wey wa tafriiqu اlasaabici faraha kala fogeyntoodii bimacnaa tabciid ayaa loola jeeda wa tafriiqu اlasaabici faraha kala fogeyntoodii ayaa la sunneeya faraha ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye markaad jilibka aada faraha ku qabanaysid faraha aada ha isugu dhejinin aada ha isugu dhejin aadna ha u kala fogeyn si dhexdhexaada ayaad faraha u kala fogeyn fogeyn siyaadaana ma lahan mana la ysku dhejinayo waa markaad jilbaha aada ku qabanaysid wa towjiihuhaa towjiihu اlasaabici faraha ujeedintoodii ayaa la sunneeyaahoo lilqiblati qiblada inuu ujeediyo markuu jilbaha uu faraha uu ku qabsanayo waa inuu farihii dhinaca midigtana uusan u qalloocin dhinaca bidixdana waa inuusan u qalloocin waa inay noqdaan muwajah ilى اlqibla qiblada waa inuu ujeediyo wayaquulu wuxuu leeyahay markuu rukuucayo qofka musaliga ah ee tukanayo wuxuu leeyahay subxaana rabbiya alcaظiimi wabixamdih subxaana rabbiya rabbigay nasahnaantiisii xumaan iyo nusqaan oo dhan ilaahay uu ka fog yahay rabbigaasoo alcadiimi ee sha'nigiisuu weynaa wa bixamdihi waana anigu bixamdihi ilaahay mahadcelintiisii ayaan ku dheehanahayo mar walba iyo xaalad walba ilaahaan u mahadcelin saasuu leeyahay oo akhrisan wa halaathan wa qowluhu shaksiga musalligaa dhihiddiisii dikrigaa inuu akhristo halaathan saddex goor inuu ku celceliyo ayaa afdalu fadli badan waa lilitibaac nabigaa lagu raacay salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi oo nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi markuu rukuucayo saddex goor ayuu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu ku celcelin jiray subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdih saasuu saddex goor uu ku celin jiray nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wayaziidu wuxuu ziyaadiyaa almunfaridu qofkii gooni u tukanayay qofkii keligii asagu gooni u tukanayay iyo wa imaamu maxsuuriina dad la koobay qof imaam u ah dad la soo koobay imaamkoodii kuwaasoo hadduu raalli ku noqday bitadwiili dheeraynta iyagu ku qanacsan oo raalli ku noqday iyo qofkii keligii salaada tukanayay labadaasuba waxay siyaadiyaan allaahumma laka rakactu wa bika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wa basarii wa mukhii wa cadmii wa casabii wma istaqallat bihi qadamii lilaahi rabbi اlcaalamiin saasuu siyaadinaa qofka keligii yacni gooni u tukanaya iyo qof imaamahoo yacni salaadda ka bixinaya ma'muumiin kooban ma'muumiin kooban salaadda ka bixinaya oo muxuu ku siyaadinaa markuu yidhaha subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi saddex goor markuu yidhaaho kabacdi wuxuu leeyahay allaahuma yaa allaahu ilaahayow laka liajlika adiga dartaa ayaan rakactu u rukuucay adiga dartaan rabbi u rukuucay wa bika birubuubiyatika ilaahow rabbinimadaadaan aamantu aan rumeeyey walaka liajlika adiga dartaa ayaan aslamtu ilaahu u hoggaansamay oo diinta islaamka aan ugu jiraa khashaca ilaahu waxaa khushuucay laka liajlika adiga dartaa samcii maqalkaygii maqalkaygu wuu khushuucayoo adkaarta salaadda iyo qirada salaadda aan aqrinayo mooyee wax kale dhegahaygu ma maqlayaan wa basarii aragayguna ilaahu waa kuu khushuucay indhahayguna adigay kuu khushuuceen wa mukhii dhuuxaygii ilaahu adigu kuu khushuucay wa cadmii laftayduna ilaahu adigay kuu khushuucday wa casabii seedahayga seedahaygoo dhan ilaahu adigay kuu khushuuceen wamaa iladii kii ayaa rabbiyow kuu khushuucay istaqallat bihi maagaas ay la kor noqotay qadamii lugtayda lugtayda iyo wixii lugta ka sarreeyo dhan adigay kuu khushuuceen lilaahi liajli illaah ilaahay dartiis ayaa jirkaygaasi u khushuucay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa dikrigaas cajaa'ibta leh ayuu akhrisan markuu rukuuca ku yidhaaho subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi markuu yidhaaho ka bacdi qofku hadduu keligii uu gooni u tukanayo ama uu yahay qof imaamahoo dad la soo koobay dad kooban imaam u ah wuxuu leeyahay allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasarii wamuqii wacadmii وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين تسول إليه وللاتباع وحاول دليل نبي قال الراعي صلى الله وسلم وبارك عليه ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاس أي آخر سنجري حالة الركوع نبي صلى الله عليه وسلم لكن قفك وحا مهم مر والباب ذكر مركو آخر سنة وإنه يهي خاشع لله وإن قف خشوع وكجره وإنه يهي لألا يكذب si uusan been u sheegin liannahu dikriga waxaa ku sugan khashaca laka samcii wa basarii ilaahu waxaa kuu khushuucay indhahaygii iyo dhegahaygii wa mukhii wa cadmii dhuuxayga iyo lafahaygii iyo wa casabii seedahaygii oo dhan ilaahu adigay kuu khushuuceen haddii marka qofkii isagoon khushuucsanayn haddana ilaahay isagoo la khidaabay oo ilaahay la hadlaya uu leeyahay khashaca laka samcii wa basarii maca annahu laa yakhshac haddana ma khushuucsana muxuu noqonaa faqad kadaba cala allah ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisii ayuu wuxuu ka sheegay been uu ka sheegay marka khatarteeday leedahayo dikrigan qofku markuu akhrisanayo waa inuu qalbigiisa ilaaliyo waa inuu qalbigiisa waardiyeeyo waa inuu qalbigiisa uu khushuucsan yahay marka uu leeyahay khashaca laka samci wa basari haddii kale qofku wuxuu geli aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay war maxaad ugu hadlaysaan waxaadnaan samaynayn kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun ilaahay caradiisii waxay ku weynaatay inaad ku hadashaan waxaadnaan samaynaynin qofku marka inuu ku hadlo waxuusan samaynaynin waa sababun lisakhad illaah waxay sabab u tahay ilaahay caradiisii acaadana allahu min dalik إلهي نقبل بادي سبحانه وتعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كالسارو في سنن الاعتدال وحو أفصل يهي سنوين كاعتدال وحو شيخ كسو هذا لي ركوعا إيا سنوين كأوجديي نبي صلى الله عليه وسلم فصل كان الشيخ وحو قهد لي اعتدال كا إيا سنوين كأوجديي نبي صلى الله عليه وسلم wayusannu waxaa la sunneeyaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor yeelo lilictidaali liajli اlictidaal ictidaalka dartiis markuu rukuuca madaxiisii kor uga soo qaado an yaquula inuu yidhaaho ayaa la sunneeyaa samica allaahu liman xamida samica allaahu liman xamida qofku goormuu leeyahay yacni xaalata ibtidaa'i rafci waa markii rafciga aada bilaabaysid yacni madaxa koryeelidda rukuuca aad ka soo kor noqonaysid koryeelidda markaad bilaabaysid soo nuuxsanaysid markaasaad leedahay samica allaahu liman xamida ayaad leedahay fa-ida stawaa qofku markuu sinnaado oo si qumaatiya uu sinnaado qaa'iman xaaluu taagan yahay si qumaatiya qofku markuu u soo istaagana qaala wuxuu leeyahay shaksigu rabbanaa laka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu saasuu leeyahy waa markuu qumaati usoo istaago laakiin markuu dhex soo marayo markuu dhex soo marayo wuxuu leeyahay samica allaahu liman xamida qumaati markuu u istaagana rabbanaa walaka alxamd saasuu leeyahay marka faida stawaa markuu sinaado qaa'iman xaaluu taagan yahay qaala wuxuu leeyahay almusalli qofkii tukanaya wuxuu leeyahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow laka adiga alxamdu mahadu kuu sugnaata mil asamaawaati ama mil-u labadaba icraab ahaan way bannaan tahay in la godo oo mil-u la yidhaaho ama in la yidhaaho mil-a oo la kordhigo haddii la godo waa sifatun lilxamdi xamdigaa markaa laga sifayno waxaa la leeyahay xamdigaasoo mil-u samaawaati samaawaadka buuxiya haddii la kordhigana waa xaalun min alxamdi oo waxaan ka xaalaynaynaa xamdiga waxaan leenahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow laka adiga unbaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay mil asamaawaati samaawaadka mid buuxiya xaal xamdigu yahay xamdi buuxinaya samaawaadka yacni xamdi samaawaadka buuxinaya ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye lacalla haddii xamdiga jirmi loo yeeli lahaa oo wax la arkayo laga dhigi lahaa xamdi waxaan kuu mahad celin cirkaiyo dhulka buuxin lahaa haddii jirmi loo yeeli lahaa oo wax jirmi ah oo la arkayo oo micyaar iyo miqyaas leh xamdigaygu hadduu noqon lahaa xamdi waxaan kuu mahad celin cirka iyo dhulka buuxin lahaa haddii jirmi loo yeeli lahayo la arki lahaaba waa dikri weyn dikri weyn rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeniyow laka adiga unbaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay mil asamaawaati samaawaadka mid buuxiya xaal uu yahay xamdigu wa mil alardi dhulka mid buuxinaya xaal uu yahay xamdigu wa mila maayi ladii kii mid buuxinaya xaal uu yahay xamdiga aan kuu mahad celinayo shi'ta aad doonto rabbiyow oo min shay-in shay ah bacdu bacda mil-i samaawaati waalardi samaawaadka iyo ardadu markiiuu xamdigaasi buuxiyo ka bacdi wixii aad rabto oo makhluuqaadkaaga haddana sii buuxinaya xamdigu markuu cirki iyo dhulkii buuxiyey ka bacdi wixii makhluuqaadkaaga oo kala soo haray xamdi buuxinaya ayaan rabbiyow kuu mahad celin saas uu leeyahay markii samica allaahu qofku uu leeyahay xaalat اlictidaal wayasiidu wuxuu siyaadiyaa almunfaridu qofkii keligii gooni u tukanaya iyo wa imaamu maxsuurina dad la soo koobay imaamkoodii kuwaasoo hadduu raalli ku noqday bitadwiili dheeraynta raalli ku noqday waxay leeyihiin أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ساسو ليهي أو كزياد بمعنى وزيادة على ذكر السابق ذكر هذا نصور دافني أي أنت كسو دري هدو غفك كلي قوني وتكنيو أما ويهي قف إمام آه أو إمام آه دات كوبا أيقونا رالكو آه in salaadii adkaartaa lagu dheereeyo wayasiidu wuxuu siyaadiyaa almunfaridu qofkii gooni u tukanayay iyo wa imaamu maxsuuriina dad la soo koobay imaamkoodii maxsuuriintaas war hadduu raalli ku noqday bitadwiili dheeraynta raalli ku noqday waxay siyaadinayaan ahla athanaa'i ama ahlu labadaba icraabaawa bannaanta haddii ahlu la yidhaaho waa khabarun limubtadain maxduuf oo wuxuu khabar u yahay mubtada maxduufo huwa ilaahay ahlu hanaa wuxuu ahal u yahay ammaan waalmajdi sharaf ayuu ahal u yahay rabbigay huwa ayaan leenahay oo markaa waa yacni khabarun limubtada'in maxduufin haddii ahlada la kor dhigana waa munaada munaada xudifa minhu xarfu nidaa waa munaado laga xadfay xarfu nidihiyo oo markaa waxaa la leeyahay ahla hanaa'i yaa ahla hanaa ammaanta allihii ahalka u ahayow waalmajdi sharaf oo dhan allihii ahalka u ahayow axaqu maa ay ladii kii midka ugu xaqnimada badan qaala alcabdu addoonku yidhaaho addoonku wax uu yidhaaho waxaa ugu xaqnimo badan wa kullunaa annaga dhammaanteen cabdun addoon ayaa nahay laka adiga xaalan kuu sugnaanin rabbiyow dhammaanteen adiga unbaan addoon kuu nahaye wax qofka addoonku uu ku hadlo waxaa ugu xaqnimo badan laa maanica wax diidi karaahi ma jiraan limaa ay ladii kii wax diidi karaahi ma jiraan acdayta adigu aada bixisay rabbiyow nicamka adigu aada bixisay cid diidi kartoo makhluuqahi ma jirto walaa mucdiya wax bixin karaahina ma jiraan limaa iladii kii bixin kara manacta adigu aada diiday wixii nicmaahoo adigu aada diidana qof makhluuqahoo bixin kartaahi rabbiyow ma jiraan walaa yanfacu mana anfacayo daljaddi hodantinimada qofka u saaxiibka ah ee maalqabeenka ah minka xaggaaga kama anfaco aljaddu ay jadduhu ashaas waxay naa'ib ka tahay mudaafu ilayhi meesha ka maqan aljaddu ay jadduhu hodantinimadiisu xaggaaga waxba kama anfacdo maalqabeenka bimacnaa agtaada waxaa ka tara alcamalu asaalixu waaliimaan iimaan iyo camal saalix ah unbaa xaggaaga wax ka gooyee ilaahu maal mujaradihi agtaada waxba kama gooyo saas way macnaha dikrigu marka dikri asaguna cajaa'ib la weyo qofku hadduu keligii gooni u tukanayo ama dad maxsuuriina uu imaam u yahay waa inuu intan ku daro oo uu ku siyaadiyo ahla athanaa'i waalmajdi axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun laa maanica limaa acطayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu waalqunuutu qunuudkiina waa la sunneeya fi ictidaali haaniyati subxi salaada subaxa ragcadeeda labaad ragcadaa labaad ictidaalkeeda waxaa lagu sunneeyaa qunuud oo salaada subaxa ragcada labaad samica allaahu markii la yidhaaho kabacdi waxaa la sunneeyaa in la qunuudo qunuudkaa salaada subaxa ayuu nabigu ku jideeyey salى اllahu عalayhi wasalam waxaana deliil u ahaa xadiiskii anas bnu malik uu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu ka wariyey xadiisu anas wuxuu ahaa maa zaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaqnutu fii salaati اlfajri xataa faaraqa اdunya xadiiskii anas wuxuu ahaa wuxuu yidhi maa zaala rasuulu اllah rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalam kama zuulin yaqnutu inuu qunuudayo oo macnaa salaada fajirka uu ku qunuuday xataa faaraqa اdunya ilaa adduunyada uu ka faaruqay nebigu salى اllahu عalayه wasalam salaada subxiga waa ku qunuuday nebigu salى اllahu عalayه wasalam xadiiskaa waxaa saxiix yeelay alimaamu اlbayhaqi walimaam addaara qudni walimaam annawowi a'immadaas waxay saxiix yeeleen xadiis anas bnu malik xadiiska anas bnu malik ayay saxiix yeeleen wa afdaluhu afdal اlqunuuti qunuudka kan ugu fadliga badan allahuma اhdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt wbaarik lii fii ma acطayt waqinii shara maa qadayt fainaka taqdii walaa yuqdى calayk wainahu laa yadilu man waalayt walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabbana watacaalayta falaka alxamdu calaa maa qadayt astakfiruka waatuubu ilayk kaasaa ugu fadli badan waa alqunuut اlwaarid can rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam waa qunuudkii ka soo arooray ama ka sugnaaday nabigeena salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wuxuu leeyahay allaahuma yaa allahu ilaahayow ihdinii ilaahu ihanuuni fii man maca man duul micigooda ilaahu igu hanuuni duulkaasoo hadayta aada hanuunisay ilaahu duulkaad hanuunisay igu dar wacaafinii ilaahu icaafi fii man maca man duul micigooda ilaahu ila caafi duulkaasoo caafayta aada caafisay watawallanii ilaahu itawalli bimacnaa naxariis ilaahu igu tawalliyaa loola jeedaa tawallanii biraxma naxariis ilaahu igu tawalli fii man maca man duul micigoodii ilaahu igu tawalli duulkaasoo tawallayta biraxma naxariis rabbiyow aad ku tawallisay inta naxariistaada aad ku tawallisay ilaahu igu daro wabaarik lii ilaahu ii barakay fii maa shaygii shaygaasoo acdayta aada siisay yacni waxaa laga xadfay mafcuulkiyaa laga xadfay fii maa acdayta asalku wuxuu ahaa fii maa acdaytani ilaahu wixii aada isiisay oo nicmooyin ah ilaahu ii barakee waqini ilaahu iga ilaali shara maa iladii kii shartiisii qadayta aada xukuntay waxyaalaha maqaadirta sharta dhacaysa ee cudurrada iyo balaayada iyo musiibooyinka dhacaya ilaahu iga ilaali fa innaka adiga rabbiyow taqdii adigaa wax xukuma walaa yuqdaa calayka korkaaga lama xukumo cid adiga ku xukumi kartaahi ma jirto wa innahu shaaniya laa yadilu ilaahu ma dulloobo man qofkii ma dulloobo qofkaasoo waalayta adigu aada xidhiirisay ilaahu qof adigu aada xidhiirisay weligiis ma dulloobo adduun iyo aakhirana dulli ma arkayee ilaahu kuwaad xidhiirisay ilaahu igu darwo walaa yacizu mana cisoobo ma sharafoobo man qof ma sharafoobo qofkaasoo caadayta aada la collaytantay qof adigu aada cadaawo rabbigu subxaanahu watacaala iyo calo aada u qabtana weligii sharaf yeelan maayo adduun iyo aakhiro mahmaa balaqa qadruhu si kastoo heerka walba uu gaaraba marba haddii ilaahay agtiisa qofka looga caraysan yahay cizi uma yaallo adduun iyo aakhiro labadaba sharafo uma taallow tabaaragta rabbiyow khayrkaagaa farabatay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyow watacaalayta ilaahu adigaa saro maray bimacnaa sha'nigaagaa saro maray falaka adiga rabbiyow alxamdu mahad ayaa kuu sugnaatay calaa maa iladii kii ayaa ilaahu mahadu kuugu sugnaatay qadayta aada xukuntay wixii maqaadiir ah oo igu dhaca oo horay aad iigu qortana oon iseegaynin ilaah waa kaga mahad celin leanna waxaa weeye qofka haddii ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa maqaadiir ay uga yimaadaan waxaa waajib ku ah alridaa biqadaa'i illaahi wa qadarihi ilaahay qadihiisa iyo qadartiisa qofku inuu ku qanco raallina uu ku noqdo waa waajib oo caqiidada iyo iimaanku uu keenayo walidaalika waxaa soo arooray man radiya falahu ridaa waman sakhida falahu sakhadu qofkii raalli noqdo ilaahay raalli ka noqdo qadartiisa falahu isaguna wuxuu leeyahay arida isaguna raalli noqoshuu leeyahay oo ilaaha ka raalli noqonayo waman sakhida falahu sakhad qofkii qadarta ilaahay maqaadiirta ilaahay cara ku qaabila iyo sakhad ku qaabilana falahu sakhadu asna wuxuu leeyahay caro ilaahay marka adiga waxaa weeye kamaa tadiinu tudaan mar walbaba saad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmi adigana haddaad ilaahay qadartiisa raalli ku noqotid oo ilaahay qadartiisa aad ku qanacdid falaka rida adna waxaad leedahay ridow ilaaha kaa raalli noqonayo waman sakhida falahu sakhad qofkii maqaadiirta ilaahay u caroodana isaguna wuxuu leeyahay caro ilaahay caro ilaahayaa ku dhacaysa maqaadiirtiina waa ku fuli oo carada iyo qadarta ilaahay aad u carootay weliba xanuunkii kaagama joogsanayo xanuunkii waa kugu sii socdaa maqaadiirta waa kugu sii socotaa intaas waxaa dheeraad ku ah gadabullaahi wa sakhaduhu ilaahay caradiisiina waa ku dheeraad marka waa dikri weynoo falaka alxamdu calaa maa qadayt ilaah waxaad xukumtay waa kaaga mahad celin astakfiruka ilaahu waa kaa dembi dhaaf dalbi wa atuubu ilayka ilaahu xaggaagan u soo laaban oo wixii macaasiya dunuubahon sameeyey adigaan kuu toobadkeeni kaaga soo laaban wayaati alimaamu imaamku wuxuu la yimaadaa bilafdi اljamci lafdi jamaca ayuu imaamku la iman yacnii qofka la imanaya ya-dan oo yaa lmutakalim allaahuma hdinii ya-daas qofka la imanaya waa qof keligii tukanay amaa qofku hadduu imaam yahay oo dad ma'muumiina imaam u yahay waa inuu asagu jamac la yimaado wuxuu leeyahay allaahuma hdinaa fii man hadayta wacaafinaa fii man caafayta watawallanaa fii man tawallayt wabaarik lanaa ayuu leeyahy imaamkii wabaarik lanaa fii ma acdayt waqinaa ilaahu naga ilaali dhammaanteen shara maa qadayt ilaa aakhirihi saasuu marka ku wediyo jamacaas ayuu la iman qofka imaamka ah watusanu waxaa la sunneeyaa assalaatu ku sallin cala annabiyi nabiga lagu salliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aakhirahu aakhira alqunuuti qunuudka aakhirkiisa markii qunuudka qofka uu dhammeeyo waxaa la sunnayn haddana inuu ku daro nabiga salligiisa sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa rafcu lyadayni labada gacmood koryeelidoodii ayaa la sunnayn fiihi fi lqunuud qunuudka qofku markuu akhrisanayo ducaau lqunuud waxaa la sunnayn gacmihiisa inuu kor u qaado leannahu waa duco duco kastana maxaa sunnaa in gacmaha kor loo qaado gacmaha in kor loo qaado waljahru jaharkii kor u qaadiddii ayaa la sunnayn bihi bilqunuuti qunuudka in kor loo qaado lala jahro ayaa la sunnayn lilimaami imaamkaa loo sunnayn imaamkii isaga waxaa loo sunnayn qunuudkii si uu u maqashiiyo dadka ma'muumiinta ee jamaacada si uu u maqashiiyo inuu isagu la jahro ayaa la sunnay wa ta'miinu اlma'muumi ma'muumka aamiinsigiisii ayaa la sunnaynoo liducaa ducada qunuudka inuu ma'muumku aamiinsado ayaa isagana la sunnayn oo markuu imaamku yidhaaho allaahuma hdinaa fii man hadayta ma'muumku waa inuu yidhaaho aamiin ay jamaacadu leeyihin ma'muumiintii wa caafinaa fii man caafayta markuu imaamku yidhaaho aamiin ilaa aakhirihi saasay u aaminsanayaan iyaguna ma'muumiintii wa yushaariku ma'muumku waa la wadaagaa hu imaamka fi hanaa'i ammaanta fi hanaa maxaa loola jeedaa athanaa cala allah markii la soo gaaro qeybta ilaahay lagu ammaanayo qunuudka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qismina waa duco qismina waxaa weeye athanaa cala allah qeybna waa ammaan ilaahay la ammaanayo qaybta ammaanta markii marka la soo gaaro isaguna ammaantaas ma'muumku imaamkii ayuu la wadaagi oo qaybta ammaanta yani ulajeedada laga leeyahay waxa fa innaka taqdii laga bilaabo fa innaka taqdii isaguna waa la akhri imaamkiina waa akhrisanaa ma'muumkuna waa inuu akhriyo isaguna oo ma'muumkii imaamkii waxay shirk shirko ku noqonayaan qaybta hanaha ah wa qunuutuhu wa yusanu waxaa la sunneeyaa qunuutuhu qunuutu lma'muum ma'muumkii asaguna inuu qunuudo ayaa la sunnay in lam yasmac hadduusan maqlaynin ma'muumkii qunuuta imaamihi imaamkiisa qunuudkiisa hadduusan maqlaynin isaguna waa inuu qunuudo allahuma ahdinii fii man hadayta dhinaciisu ka akhrisan hadduusan adkaartii iyo ducadii iyo qunuudkii imaamka hadduusan maqlaynin isaguna ha qunuudo wayaqnutu wayaqnutu shaksigu waa qunuudaa fii saa'iri اlmaktuubaati salaadaha la farad yeelay oo la waajib yeelay baaqigooda kale oo wixii duhurkii iyo casirkii maqhribkii iyo cishihii waa ku qunuudi linaasilati liajli naasila musiibo soo degtay darteed ayuu salaadaha kalena ugu qunuudi ulajeeddada masaladan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye salaadaha kale afartaa duhurkii iyo casirkii iyo maqhribkii iyo cishihii waxaa sunnaa iyagana in lagu qunuudo oo goormo marka lagu qunuudayo waa liajli musiibati annaasila waa musiiba hadday soo degto acaadana allahu minha allah naga badbaadiyey musiibooyin hadday soo degaan oo abaaro iyo cudurro iyo dadka muslimiinta ay ku dhex faafaan waxaa la sunnayn markaas in duhurkii iyo casirkii iyo maqhribka iyo ceshihii salaadaha dhammaan in lagu qunuudo qunuudkaas marka magaciisa waxaa loo yaqaanaa qunuutu naasila qunuudkaas waxaa la yidhaha qunuutu naasila yacni qunuudkii musiibo soo degtay munaasab ahaan loo qunuudayo faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii sunani sujuudi wuxuu u fasal yahay sujuudda sunnooyinkeedii waxaa sheekhu raximah اllahu tacaala fasalkan uga hadli doono waxaa weeye bacdamaa rukuucii iyo ictidaalkii sunnooyinkoodii uu noo dhammaystiray haddana bal sujuudda sunnooyinka uu ku jideeyey nabiga salى اllahu waslama wabaaraka calayh wa yusanu waxaa la sunneeyaa fi sujuudi sujuudka dhexdiisa waxaa lagu sunneeyaa wadcu rukbatayhi shaksiga labadiisa jilbood labadaa jilbood dejintoodii oo dhulka lagu dejiyo ayaa la sunnayn labada jilbood inuu dhigto ayaa koow marka hore la sunnayn uma markuu labada jilbood dhigto ka bacdi yadayhi labadiisa gacmood ha ku xijiyo labada gacmood markaa ka bacdi ha dhigo uma markuu labada gacmood dhigo jabhatihi wadcu jabhatihi wejigiisa wejigaa dejintiisii ayaa haddana la sunnayn wa anfihi uma wadcu anfihi sankiisa sankaa dejintiisa haddana la sunayn makshuufan xaalay yihiin kullun minha yacni makshuufan maxaa loola jeedaa waa makshuufan xaal wejiga wejigii iyo sankii waxaa ka dambeeya xaalay yihiin kuwa la fayday sunnadan ulojeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye sujuudda waxaa lagu sunayn kow wadcu rukbatayhi marka hore labada jilbood in la dejiyo oo labada jilbood in la dejiyo ma waajiba mise waa sunna jilbihi isagoon dejin qofkii ma iska sujuudi karaa jilbihi asagoo kor u qaadaya wejigii bis ya maxaa loo leeyahay marka waa la suneeyey waa la suneeyey maxaa loo leeyahay ya yacni waxaa laga hadlayo oo sunnada waxaa weeye waa tartiibinta ma waxaan hormarinaynaa markaan sujuudda u soconno labada gacmood baan marka hore dhigaynaa mise waxaan hormarinaynaa jilbaha waxa laga hormarinaya waxaa weye laga hadlayo waa min xaysiyati tartiib yaan hormarinaynaa amaa dejinta asalkeedu waa waajib taas dejinta asalkeedii taas waajib wuxuu ku yidhi sheekhu wayusanu waxaa la sunnayn fi sujuudi sujuudda waxaa lagu sunnayn wadcu rukbatayhi shaksiga labadiisa jilbood dejintooda awalan marka hore iyagaa la bilaabi iyagaa marka hore la dejiyo uma markii jilbihii la dejiyo kabacdi yadayhi wadcu yadayhi labadiisa gacmood markaa ka bacdi dejintoodii uma markaa ka bacdi jabhatihi wejigiisii dejintiisii iyo wa anfihi iyo sankiisa dejintiisii ayaa la sunnay makshuufan xaaluu yahay wejiga mid la fayday wejiga weliba waa inuu faydan yahay yacni wejiga faydintiisa waxaa wey waa qiyaasan calaa kashfi alyadayn labadii gacmoodba inay faydan yihiin calacalihi calacalaha inay faydan yihiin markuu qofku yani ku sujuudayo ayaa sunno ah wejigii isagana waa inuu faydan yahay wamujaafaatu rajuli ninka fogeyntiisii ayaa la sunnay mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac inuu ka fogeeyo ayaa ninka la sunnay oo ninka waxaa la sunnayn markuu sujuudayo inuusan xusilladii iyo labadiisa dhinac inuusan isku dhejin oo iyagoo saan isugu dhegan waa inuusan sujuudin waa inuu kala durkiyo inuu kala fogeeyo xusullada iyo dhinaca uusan isku dhejinin wa badnahu calooshiisana inuu fogeeyo ayaa la sunnay ninkii can fakhidayhi labadiisa cajir uu ka fogeeyo markuu sujuudayo ninkii caloosha iyo cajirada waa inuusan isku dhejin oo uu kala fogeeyo wa yujaafi ninku waa kala fogeeyaa caloosha iyo cajirada fi rukuuci fii xaalati rukuuc xaaladda rukuucana waa sidaas oo kaleo caloosha iyo cajirada uu kala fogeyn aydan sidii hore oo kale wa tadumu lmar'atu islaamtu iyadu waxay isku duntaa oo sunno ah bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale isku dumi oo iyadu markay sujuudayso inay xusulladii iyo dhinacyada ay isku dhejiso waa sunno markay sujuudayso caloosheeda iyo cajiradeeda inay isku dhejiso waa sunno bikhilaafi rajuli waa khilaafan lirajuli wa subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi wayusanu waxaa la sunneeyaa subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi subxaana rabbiya rabbigay nasahnaantiisii xumaan oo dhan rabbigay uu ka nasahan yahay rabbigaasoo alaclaa ee sarreeyey wa ana aniguna bixamdihi multabisun anigu waxaan ku dheehanahay bixamdihi ilaahay mahadcelintiisii aan ku dheehanahay wa qowluhu shaksiga dikrigaa dhihidiisii halaaثan saddex goor uu yidhaaho ayaa afdalu fadli badan saddex goor inuu ku yidhaaho يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده تاسع سناه ويزيد المنفرد qofkii gooni u tukanayay wuxuu siyaadiyaa waa imaamu maxsuurina iyo dad la soo koobay imaamkoodii maxsuurintaasuu raddu dheeraynta raalli ku noqday waxay siyaadiyaan subuuxun quduus rabu اlmalaa'ikati wاlruux allaahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqahu wasawarah washaqa samcahu wabasarah bixawlihi waquwatihi tabaaraka allaahu axsanu اlkhaaliqiin saasuu siyaadin waa qofkii keligii gooni u tukanayey iyo dad kooban qofkii imaam u ahaa waxay siyaadinayaan subuuxun huwa ilaahay subuuxun alla nasahan wey oo xumaatoo dhan ka fogaaday quduusun alla dahiran wey oo wax walboo nusqaan ah alla ka dahiran wey rabu lmalaa'ikati malaa'igta rabbigoodii wey waruuxi wa rabu ruuxi ruuxa waxaa loola jeedaa jibriil malaga jibriil la yidhaaho rabbigiis rabbigiisii wey oo maxaa jibriil loogu magacaabay ruux limaada sumiya jibriilu ruuxan ilaa qur-aankuba wuxuu ku magacaabay jibriil ruuxuu ku magacaabay nazala bihi alruuxu alamiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi nazala bihi qur-aanka waxaa la soo degay alruuxu alamiin malagga la yidhaaho ruuxulamiin ayaa qur-aanka la soo degay limaada marka maxaa loogu magacaabay ruux jibriil sababta ruux loogu magacaabay waxaa weeye لأنه كان ينزل بما تحيا به النفوس والأرواح جiبريل wuxuu la soo degi jiray oo ifkan uu keenay بمaعنaa wax ay ku noolaadaan arwaaxda arwaaxda iyo naftu waxay ku noolaadaan ayuu jibriil ifkan la yimid ولidaalika jibriil waxa uu la soo degay waxaa weeye maa huwa bimasaabaةi الruuxi min الjasadi jibriil waxaa ifkan uu la soo degay oo qur'aanka ah waa wax markii loo fiiriyo baahida jirku uu ruuxda u qabo mid la midahu jirku qur-aanka u qaba saasaa marka jibriil waxaa loogu magacaabay alruux nasala bimaa huwa bimahaabati alruuxi min aljasad wuxuu la soo degay oo uu la yimi jibriila wuxuu yahay wax markii la fiiriyo jirku sida ruuxda uu ugu baahan yahay uu sidaasoo kale jirku ugu baahan yahay wahuwa alqur'aan alkariim waa qur-aanka kariimka ah baahida bini aadamku qur-aanka kariimka uu u qabo waa baahida qolofkan ama jirku uu u qabo ruuxda ama neefta oksijiinka adigu aada jiidaysid hawada oksijiinka aada jiidaysid kama maarmi kartid sidaasoo kalea qur-aanka kariimka ah bini aadamku uusan uga maarmi karin saasaa marka waxaa loogu magacaabay yacni alruux jibriil waxaa loogu magacaabay alruux rabu lmalaa'ikati malaa'igta rabbigoodii waruuxi wa rabu ruuxi jibriil oo ruux lagu magacaabay rabbigiisii allaahuma yaa allaahu ilaahayow laka liajlika adiga dartaa ayaan sajadtu u sujuuday wa bika birubuubiyatika ilaahu rabbinimadaadiyaan aamantu rumeeyey walaka liajlika adiga darta aan aslamtu rabbiyow anuu islaaman u hoggaansamay sajada waxaa sujuuday wejhii wejigaygiyaa sujuuday liladii allihii u sujuuday khalaqahu wejiga abuuray wa sawarahu sawiray allihii muuqaalkan quruxda badan wejigayga ku sawiray ayaa wejigaygu u sujuuday washaqa dilaaciyey samcahu wejigayga maqalkiisii maqalka allah ii dilaaciyey ayaa wejiga u sujuuday wa basarahu wejigan araggiisii allihii ii dilaaciyey allahaasaan u sujuuday bixawlihi xiiladiisana ilaahay subxaanahu watacaala wejigayga ku abuuray oo ku sawiray wa quwatihi ilaahay awooddiisana ku abuuray wejigayga tabaaraka allaahu ilaahayaa khayrkiisu farabatay bimacnaa tasaayada wa takaahara khayruhu ilaahay khayrkiisaa ziyaaday barakaadkiisaa batayaa loola jeedaa tabaaraka allaahu ilaahayaa khayrkiisu fara batay axsanu lkhaaliqiin khaaliqiinka midka ugu wanaagga badan ah bimacnaa laysa hunaaka khaaliqun ila allah loola jeeda bimacnaa khaaliqiin ilaahay un baa loola jeeda liannahu laysa hunaaka khaaliq ila allah khaaliq ma jiro ilaa ilaahay mooye waijtihaadu lmunfaridi qofka gooni u tukanayay dadaalkiisii ayaa la sunneeya fi ducaa'i ducada uu ku dadaalo fii sujuudihi fii xaalati sujuudihi xaaladda sujuuddiisa inuu ducada ku dadaalo qofku hadduu gooni keligii salaadda u tukanayo waxaa la sunneeyaa inuu ducada dheereeyo intuu awoodi karo inuu ducada dheereeyo leanna waxaa weeye waxay ka mid tahay min mawaatini alistijaabati waalqabuul waa meelaha ducada lagu aqbalo oo lagu ajiibo ayay ka mid tahay qofku xaaladda uu sujuudsan yahay xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey ayaa nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi aqrabu maa yakunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakiruu fiihi adducaa nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi addoonku rabbigii wuxuu ugu dhowaanshaha badan yahay waa xaaladda uu sujuudsan yahay faakiruu fiihi adducaa sujuudda ducada ku badiya uu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam marka qofku markuu sujuudsan yahay inta awooddiisa inuu badiyo oo yacni ducada uu badiyo ayaa la sunnayn waijtihaadu lmunfaridi qofkii gooni u tukanayay dadaalkiisiyaa la sunnaynoo fi ducaa'i ducada uu ku dadaalo fii sujuudihi fii xaalati sujuudihi xaaladda sujuuddiisa uu ducada ku dadaalo waatafriqatu kala sikin ayaa la sunneeyaa bayna alqadamayni labada lugood dhexdooda waa inuusan isku dhejin markuu sujuudayo cagihiisa iyo lugihiisa waa inuusan isku dhejin oo u kala durkiyo waalrukbatayni wa bayna arukbatayn labada jilib dhexdooda kala fogeyntoodii ayaa la sunneeyaa jilbihiisa inuu xoogaa kala durkiyo ayaa la sunnayn markuu sujuudayo waalfakhidayni labada cajir kala durkintoodii ayaa la sunneeyanoo cajiradan inuusan isku dhejinoo xoogaa uu kala durkiyo wa wadcu lkafayni labada calacalood dejintoodii ayaa la sunnayn xadwa almankibayni labada garab qaabilkooda meel labada garab ku beegan inuu calacalaha dhigo xaalata sujuud ayaa la sunnayn yacnii tusaale ahaan gacantan midigta ah meesha aad dhigayso waa in gacantaa midigtaa calacasha marka aad dhigayso waa in garabka midigtaa ay ku beeganto calacasha bidixdaa meesha aad dhigaysana waa inaad dhigto meel ku beegan yacni garabka bidixda ah garabka bidixdaa meel ku beegan inaad dejiso wadammu asaabici اlyadayn labada gacmood farahoodii faraha isku dumidoodii ayaa la sunnay markuu sujuudayo qofku farihiisii waa inuu isku dumo oo yacni isku dumidda waxaa loola jeeda waa inuu isku dhejiyo daman khafiifan isku dhejin fududoo aadna aan ahayn isku dhejin aadna aan ahayn oo fududoo isku dumi farihiisii waistiqbaaluhaa istiqbaalu اlasaabici faraha qaabishiintoodii ayaa la sunnayn faraha inuu qiblada u jeediyo markuu sujuudayo farihiisu waa inay qiblada ay u jeedaan wa nashruhaa nashru lasaabici faraha fidintoodiina waa la sunnay faraha inuusan laabin xaalata sujuud waa in faruhu ay u kala fidsan yihiin wa nasbu lqadamayn labada gomadood taagidoodii ayaa la sunnayn xaalata sujuud markuu sujuudayo cagaha waa inuusan laabin caguhu waa inay taagan yihiin gomaduhu waa inay taagan yihiin wa kashfuhumaa kashfu lqadamayn labada gomadood faydidoodii ayaa la sunnay labada cagood waa inay u faydan yihiin labada cagood yani waa ninka waxa laga hadlaya ogaw amaa haweenayda inay asturto waajib haweenayda haddii caga cagaheedii iyadoo sujuudeeda cagaheedii hadduu bannaanka yaallo salaadeedii baatil laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeya binisbati lirijaal waa ragga haddii loo nisbeeyo wa kashfuhumaa kashfu lqadamayn labada gumadood faydidoodii ayaa la sunnayn wa ibraasuhumaa bannaan dhigidoodii ayaa la sunnayn min hawbihi maradiisana uu ka bannaan dhigo marada waa inuu ka saaro iyo cagacagaha oo maradu aysan ku degsanayn ayaa loola jeeda waa tawkiidun limaa qablahu ereygan wa ibraasuhumaa wa kashfuhumaa ayaan ka soo fahmnay waa min baabi tawkiid adkayn weeye labada erey laysku adkaynay wa tawjiihu asaabicihimaa asaabici اlyadayn labada gacmood farahoodii farahaas jeedintoodii ayaa la sunnaynoo lilqiblati qiblada in loo jeediyo ayaa la sunnayn farihii haddana inay qiblada ay u jeedsan yihiin ayaa la sunnayn waalictimaadu cuskasho ayaa la sunnayn calaa buduunihimaa buduuni اlasaabici faraha calacalahooda in la cuskado yacni waa xaalat alqiyaam xaalat alqiyaam markuu sujuudayo calacashana waa inuu sidaa u cuskado markuu istaagayana iyagoo cuskan calacalaha iyo calacashooda ayuu maragtaa cuskan markuu istaagayo xaalata sujuudna iyaga waa inuu cuskado markuu sidaa u sujuudayo faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fii sunani اljuluusi bayna sajdatayn fii sunani aljuluusi fadhiga sunnooyinkiisii ayuu u fasal yahay fadhigaasoo bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeya weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa sunnooyinkii salaadaha halkan sheekhu wuxuu uga hadli fadhiga labada sujuudood u dhexeeya waa fadhiga lagu akhristo rabbi kfirlii bal fadhigaas sunnooyinkii uu jideeyey nabigeenu sala allahu calayhi wasalam ويuسن waxaa la suneeyaa في الجuلuuسi fadhiga waxaa lagu suneeyaa bayna السaجدatayni labada sujuudood dhexdooda fadhiga la fadhiisanayo waxaa lagu suneeyaa alاftiraaشhu isfiraaش yeelid ama isgoglid in la isgoglo ayaa la suneyn isgoglid maxaa loola jeeda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa inuu lugta bidixda cagta bidixda inuu ku fadhiisto cagta midigtaana ay taagan tahay cagta midigtaana ay saa u taagan tahay tan bidixdana cagta bidixdaana uu salka saaro uu ku fadhiisto taasaa loola jeeda wa wadcu yadayhi labadiisa gacmood dejintoodii ayaa la suneyn qariiban makaanan makaan inuu dejiyo makaankaasoo qariiban u dhow min rukbatayhi labadiisa jilib meel u dhow waa inuu gacmaha uu saarto labada jilbood meel u dhow waa inuu gacmaha saarto markuu rabi kfir lii uu akhrisanayo wa nashru asaabicihima asaabici lyadayn labada gacmood farahoodii faraha fidintoodii ayaa la sunnay farahuna inay fidsan yihiin oon lasoo laabin ayaa la sunnay wa damuhumaa isku dumidoodii wa damuhumaa damu asaabicihimaa labada gacmood farahoodii faraha in laysku dumo oo daman khafiifan isku dumid fudud in laysku soo dumo ayaa la sunnay qaa'ilan xaal uu qofku leeyahay rabbi kfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii ulay rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow ikfir lii ilaahu dembigayga ii dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso wajburnii ilaahu ikab warfacnii ilaahu ikor yeel warsuqnii ilaahu irsaaq wahdinii ilaahu ihanuuni wacaafinii ilaahu icaafi wacfu cannii ilaahu iska kay cafi dikrigaasuu akhrisan wa tusanna waxaa la sunneeyaa jilsatun hay-atu fariisi waa masdarulhay-a jiinka haddii la hoos dhigo masdarulhay-aw haddii jiinka la kor dhigo oo la yidhaaho jalsa la yidhaahana masdarulmaraw jalsa haddii la yidhaha hal mar fariisashow hal maraa la fariistay jilsa haddii la yidhaahana hay-atu fariisi waa qaab fariisi yacni qaab nooc fadhiyada ka mida oo loo fadhiistaa waxaa la yidhaha jilsa oo haddii jiinka la hoos dhigo wa tusanna waxaa la sunneeyaa jilsatun hay-atu fariisi qaab fariisi qaab in loo fadhiisto jilsadaas oo khafiifatun ee fudud lilistiraaxati liajli اlistiraaxa raaxaysi iyo nasasho nasasho darteed iyo raaxaysi dartii in fadhi fudud la fadhiisto ayaa la sunnay qadra aljuluusi fadhiga qadarkiisii oo kale in wax yar la fadhiisto ayaa la sunnay fadhigaasoo beyna asajdatayni labada sujuudood u dhexayn jiray fadhigii labada sujuudood u dhexayn jiray qadar la mida wax yar in la fadhiyo ayaa la sunnay goormo fadhigaas bacda kulli sajdatin sujuud kasta ka bacdi fadhi yar inuu ku nasto ku raaxaysto ayaa la sunnay sajdadaasoo yaquumu canhaa sujuudda xaggeeda uu ka istaagay ulajeeddada laga leeyahay masaladan waxaa weeye marba haddii sujuuddan aad ka istaagaysid oo ragcad kale aad aadaysid maalan ragcadii saddexaad sujuuddii ugu dambaysay xaggee aadi ragcadii saddexaad waad sujuudday sujuuddii ugu dambaysay xaggee aadi waa istaagi soo ma ma fadhiisanaysid maadaama istaag aada u socotid intaadan qumaati u istaagin wax yar fadhiiso wax yar naso qadar la mida fadhigii rabi khfirlii lagu akhrisan jiray qadar la mida waa markii ragcada saddexaad aad ka istaagaysay tusaale ahaan oo ragcadii afraad aad u istaagaysay horeha ka istaagine wax yar nasoo fadhiiso wax yar qadar yar markaa fadhisid markaa ka bacdi istaag waa sidii laga soo guuriyey nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh ilaa sajdata tilaawati qur-aan akhrinta sujuuddiisii mahane oo sajdatu tilaawa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye markii imaamkii uu akhriyo aayadaha lagu sujuudayo imaamku markuu akhriyo oo ma'muumiintii ay sujuudaan sujuuddaas jalsa khafiifa ma laha sujuuddaas markii la sujuudo horaa si qumaatiya looga soo istaagi maahana iyada sujuudu tilaawada markii la sameeyo kabacdi fadhi laguma soo laabanayo bal markii la sujuudo toos ayaa hore looga istaagay walictimaadu cuskasho ayaa la sunneeyaa biyadayhi labadiisa gacmood inuu qofku cuskado ayaa la sunnay cala alardi dhulkana uu ku cuskado cinda alqiyaami istaagidda agteeda inuu cuskado markuu qofku istaagayo waxaa weeye farihiisa iyo calacalihiisa oo fidsan calacalihiisa sidaa u fidsan ayuu ku istaagi uu kaalmaysan wey waa sida sunnadaaba weliba calacalahoo fidsan mooye sida kutubtii hore aanu ku soo qaadannay calaacalaha ma la laabayo marka la cuskanayo adoo sidaa u laabay yani sidaa uma istaagaysidoo sidaa kuma cuskanaysid ama xadiiska dhahaya xadiisulcaajin waa xadiis mawduuca xadiis aan yani aan jirin weeye mawduuca in nabiga sala allahu calayh wasalam uu u istaagi jiray yacni kalcaajin qof cajiin qasaya oo kale haweeneygu markay cajiinka qasayaan saanay yani isugu qabtaan soo maaha yani nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo saan isugu qabanaya farihiisa ayuu saa u kici jiray xadiiska dhahaya xadiiskaasi waa xadiis mawduuca laysa bihaabitin can rasuuli illah rasuulka kama sugnaan sala allahu calayh wasalam marka sida saxda ah ee sawaabka ah ee sunnada nabiga waafaqsan sala allahu calayh wasalam qofku gacmihiisa markuu yani ku kacayo wuxuu gacmihiisa ku kici iyagoo fidsan iyagoo fidsan uu ku istaago wallah subxaana wa tacaala aclam